kulanti wacan dhegayste kuna soo dhowow barnaamijkeennii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada waxaanan maanta kusoo qaadanaynaa beerashada dalagyada khudaarta waxaana barnaamijkan soo saaristiisa iska kaashaday hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacadeenna magacaygu waa abubakar maxamed waa hagaag dalagyada khudaartu waa dalagyo muhiim u ah caafimaadka iyo dheelitirka nafaqada qofka isticmaalkooda maalin kastana waxay qayb weyn ka qaataan in jirku helo awood uu uga hortago cudurrada waaweyn sida cudurrada wadnaha iyo kansarada qaarkood haddii qofka uusan cunin khudaar ku filan iyo midhaha beeraha waxaa lagu qiyaasaa in afar iyo toban boqolkiiba uu khatar ugu jiro inuu u dhinto kansarka caloosha kow iyo toban boqolkiiba cudurrada wadnaha iyo sagaal boqolkiiba dhimashada qalalku keeno sababahan ayaana wax soo saarka khudaarta iyo cunistooduba ay door waxtar leh uga ciyaaraan horumarinta caafimaadka baniaadamka iyo dheelitirka nafaqada qofka muhiimadaha kale ee khudaartu u leedahay jirka baniaadamka waxaa ka mid a waxaa ku yar duxda iyo kaloriga waxaa yaraysaa cudurrada wadnaha macaanka iyo cayilka qofka waxay u wanaagsan yihiin haweenka uurka leh oo ka hela khudaarta maadooyin ka hortagaya khataraha kaga dhaca kaadimaraynka xangullada iyo xanuunada kale ee inta ay ilmaha sida ku dhici kara waxaa ka buuxa vitamin a kaasoo waxtar weyn u leh indhaha iyo fayaqabka maqaarka sidoo kalena ka hortaga caabuqyada waxaa ka buuxa vitamin c oo ka caawiya qofka inuu ka bogsado dhaawacyada iyo in ilkihiisa iyo ciridkiisuba caafimaad qabaan sidoo kalena maadada birta ah ayaa ku jirta haddaba dalagyada muhiimadan leh waxaanu kaga hadli doonaa qaybaha soo socda xilliga abqaadka iyo soo saarista dalagyada khudaarta goobta xanaanada waa meelaha lagu barbaariyo abuurka laguna beero kadibna marka ay gaaraan xilliga lagu abqaado beerta oo lagu tallaalo haddaba maxay muhiim u tahay in dalagyada khudaarta loo diyaariyo goobo loogu sii barbaariyo iyo ka hor inta aan beerta lagu tallaalin haddaba beeraley waxyaalaha talooyinka ee lagula talinayo waa in goobta aad ka dhiganayso xanaanada abuurka ay tahay meel ammaana oo laga ilaaliyey xoolaha iyo duurjoogta ayna u dhowdahay il biyo ah oo si joogto ah loogu waraabin karo sidoo kale in loo sameeyo biyodhac wanaagsan waa muhiim sidoo kalena inay leedahay balballo hoos ah waa u muhiim xilliyada hore ee abuurku biqlayo hagoogta qoraxda ka celinaysa ugu yaraan waa inay ka fogaataa laba mitir waxaana lagula talinayaa goobta xanaanada abuurka aad ka diyaarsanayso inaysan ka fogaan beerta si aysan dhib ugu keenin dhirta markaad abqaadka ku samaynayso haddaba si aan wax uga ogaano muhiimadda ay leedahay khudaarta waxaa barnaamijkeenna inoogu marti ah aqoon-yahano ku xeel dheer cilmiga beeraha oo kale ah xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s solidarity iyo xasan cali diiriye oo ka socda hay-adda s y b d haddaba sidee loo diyaariyaa goobtan xanaanada abuurka su-aashaas waxaan weydiinay xasan cali diiriye khudaarta la diyaarinayo waxaa lagama maarmaan ah khudaarta laba nooc muxuu ahay sheeg abuuraa midna toos ayaa loogu abuuraa beertii midna waxaa lagama maarmaan qaarkeed in lasoo marsiiyo in lasoo marsiiyo xarunta biqilka in biqil ku dhintay lasoo marsiiyo marka xaruntaasi waa goob yar runtii dhirirkeeda balaceeda hal mitir dhirirkana intaa doonta bay ku xiran tahay marka waa waxaa loo baahan yahay marka caradaasi inay noqoto cara nadiifa caafimaad qabta oo weliba muxuu ahay lagu daray xoolaha digaga xoolaha oo qurmiya lagu daro si fiican loo diyaariyey intaa marka sida loo diyaariyo weliba waxaa laga dhigaa waxaad buuxsa ku xiran tahay maadaama loo baahan yahay geedka abuurkaani uu yahay mid yar yar wuxuu u baahan yahay taxadir ama adii kale muxuu ahay wuxuu u baahan yahay xanaano gaar maadaama uu ubaahan yahay waxaa laga marmaan marka dhulkaasi inuu noqdo dhul ciid gaar ah oo lagu daray digada xoolaha saa hor kugu soo sheegayba oo dhirirkeedana uu gaarayo intaa doontaa gaarsiin kartaa laakiin balaceeda hal mitir uu gaarayo si howlaha laga qabanayo oo u noqdo mid iyadoo aanan la dhexgelin dhinac kastao loo gaari karo waayahay laymanka abuurka la dhigayo iyo inta hoos loo jeexayo la isuna jirsiinayo waa intee waxaa leemanka markaan ka bilaabo leemanka waxaa lasu jirsiiyaa toban labaatan ilaa labaatan centiyaa lasu jirsiiya leemanka lasu jirsiiya laakiin geedaha geedka labada geed waxaa lasu jirsiinayaa hal ilaa laba centi maadaama xarunta biqilka loo baahan yahay in abuur badin ay tahay biqil badin ay tahay islamarkaana lagu abuuraayo abuur la rabo awood la rabo in loo yeesho in lagu abuuro abuur fara badan meesha lagu abuuro oo beertii ugaanta lagu tacbo marka intaasaa la sujirsiinayaa laakiin waxaa lagama maarmaane in abuurku maadaama uu yar yar yahay in dowlad yar yar loo qodo islamarkaana cara yar dusha looga shigo oo aan lagu badin cara beeralayda soomaaliyeed si hagaagsan ma u beertaan dalaga khudaarta maxaase ka khaldan oo aqoon ahaan aada ku kordhin lahayd aada umaasan tahay runtii beeralayda aaday u dadaalaan gaar ahaan weliba kuwa khudaarta tacba aaday u dadaalaan runtii waa dadaalaan so wax badan ay ka dhiman yihiin waxaa ku kordhinaya waxay tahay in sida hadda aan soo sheegnay in leeman loo diyaariyo in lagu shubo ciid keliya in la diyaariyo la habeeyo aan lagu tacbin in lagu daro xoolaha digada xoolaha u quruxsan in lagu daro islamarkaana dalagii marka la geeyo beertii la geeyo in loo sameeyo oo laga taxadiro leeman fiican loo sameeyo leenkaas oo weliba kasaacidayo in hadhowtii mirtii cudur gaaro ama caleentii laftigeeda cudur gaaro si u fududaato leen marka loo sameeyo si sax loo sameeyo waxaa dhacaysa in laga guro howlihii laga qabanaya inay fududaadaan sida caleentii cudur gaaro in laga gooyo howlahaas laga qabanayo laftigeeda jaanka oo kale marka laga guraayo kale inay si u fududaato islamarkaane howl kasta oo la qabanayo beerta xilliguu u baahnaay dalaguu u baahan yahay in la sameeyo taasoo ka saacidayso iyo weliba in la isticmaalo xilliga loogu talagalay laftigeeda bacriminta ama barwaaqeyaha loo isticmaalo taasoo ka saacidaysa geedkii inuu soo saarkiisana bato asigana koritaankiisana uu sugnaado dhinaca waraabinta abuurka cusub ee goobta xanaanada noo sharax sida loo waraabiyo iyo inta goor ee la waraabinayaba biqil kordhinta marka xaruntaasi marka la waraabinaayo waxaa loo waraabiyaa horta waa rushayn waa nidaam rushayn maadaama abuurkii meesha ku jira uu yahay mid aada yaryar biyo laguma soo deyn karo marka waa la rusheeyaa kaasi waxa uu ah xasan cali diiriye waxaana dhegaysanaysaan barnaamijkeenii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay iska kaashadeen soo saaristiisa hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacaddeenna si haddaba culaysyada ay ku baxayaan uga yarayso khudaarta waxaa laga rabaa inaad si joogto ah u kormeerto dhirtaad beertay iyo aagga ku wareegsan kormeer abuurka iyo markuu biqlayo ka ilaali cayayaanka iyo cudurrada hab wanaagsan ula soco biyaha iyo qoyaanka uu u baahan yahay haddaba aan qaybaha ugu waaweyn khudaarta isku dayno inaan gaar uga hadalno waa dalagga yaanyada oo ka mid ah khudaarta aadka loo isticmaalo si aan xog dheeraada uga ogaano waa kan xasan nuur cismaan mudane noo sharax dalagga yaanyadu beeristiisa iyo wuxuu u baahan yahay cimilo ahaan horta yaanyada cimilo ahaan aada iyo aad ay ugu wanaagsan tahay waddankeena taas waa ka wada simanyahay khaasatan qeybahan koonfureed iyo weliba bartamaha soomaaliya aada iyo aad ugu bixi kartaa cimiladeed dhan walba ahaato yaanyada sideedaba horta annaga waxaan tacabnaa hal oo yaanyo oo la yidhaahdo yaanyo malaaley taasoo waddanka xaal ku yahay oo asal ahaan shalambuudna caan ku ah yaanyadaas waxay u baahan tahay beeraleyda oo kale waxaan kaga waaninaa horta abuur ayay leedahay abuurkaas waxaa laga soo raaraa yaanyada meesha ay kaga dhegan tahay marteeda muxuu ahaa tijaabo la sameeyey waxay sheegaysaa yaanyada meesha ay kaga dhegan tahay geedka ay kaga dhegan tahay waxay leedahay faro farahaas oo yaanyada dusheeda ku yaalo waxay ka kooban yihiin qaar afar qaar shan qaar lix marka beeraleyda waxaan u sheegnaa inay xushaan yaanyada afkeedaas hore ku dhegan xoobka ku dhegan oo leh maxaa shanta geesood ama shanta waa waa xoog leh qaybtaasaan ugu talinaa qaybtaasaana tijaabo laga sameeyey tijaabooyinka laga sameeyey waxay caddaynaysaa in abuurka intiisa kaa ay aad iyo aad ugu fiican tahay marka intaas ay sameeyaan kadibna horta yahay carro walbana waa ka bixi kartaa yaanyada waxay kaga duwan tahay dalagada waxaa waxaa kamid ah bacadkay ka bixi kartaa oo waxay ka bixi kartaa ardooyada ka bixi kartaa marka taasi ayadana meel walba inta kale waxaa muhiim ah inay in aan la beerin laga soo bilaabo june ilaa agosto yaanyo inaan la beerin sababto ah qabowga yaanyada waa ku dildilaacdaa xilliyada roobka badina taasoo kale oo roob badan haduu ku daa iyadana miraheeda way ku dildilaacaan marka xilliyadan inaan la beerin oo la beera xilliyada kuleelada ah sida jilaalkii iyo iyo dayrtii iyo xilliyada oo kale inay beeraan iyo weliba cilada kale ugu weyn waxay tahay markii ay cuduro iyo waxyaabo soo weeraraanna ma yaqaanaan qaabka cudurka halaala macaamila beeraleyda suntii ku habooneed cudurka waxa uu yahay laftigiisa xitaa waxaa arkaysa hal sun oo dhowr cudur ay wada adeegsanayaan marka taa iyadana waxay keenaysaa caqabad weyn ay ku tahay beeraleyda oo yaanyada beerata laakiin yaanyada waxay kamid tahay dalagyada u baahan biyo yar oo laakiinse joogto ah waxaa kaloo loo baahan yahay ugu muhiimsan meel oo wado fiican laho suqna u dhow in ay ku beeri karaan ayadana arrin muhiim ah waa aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ah xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international markana aan la hadalno xasan cali diiriye oo ka socda hay-adda s y b d mudane xasan maxay yihiin tallaabooyinka khaldan ee beeralayga looga baahan yahay inuusan samayn markuu beeranayo yaanyo aad waa mahadsan tahay tallaabooyinka khaldan waxaa ka mid ah in muxuu ahay dalagaasi mee dhul oo ka baxay yaanyadoo kale hore looga baxday inaana lagu celin tallaabooyinka khaldan waxaa kaloo ka mid ah in la isticmaalo sumanka halista ah in la isticmaalo oo weliba ayadoo muxuu ahay dalagii goysma uu yahay in la isticmaalo islamarkaana lasoo gooyo beertii suuqi la keeno waxaa kaloo jiraayo cudur ama cayaan ayaa imaan karo mirtii laftigeeda cudur gaaro kaleeto si spacingkii wuxuu ka saacidaa marka in howlahaas faraha badan spacing sax loo helo taasna muhiimay tahay laftigeeda oo taasoo spacingkaas waxay ka saacidaysaa in howlihii beerta laga qabanayo si fudud loo qabto hadday noqoto gurashadii hadday noqoto wixii oo muxuu ahay sheek laftigeeda waxaa kaloo kamid in la sameeyo laamankii oo dheeriga ama ubaxii laftigiis dheeriga in laga jaro beertii yaanyadoo kale laga jaro intaasoo dhan waa muhiim kaasi waxa uu ahaa xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y b d mahadsanid mudane waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeenii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay idiin soo saartay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo kaashanaysa idaacaddeenna waa hagaag waxaanu ka hadlaynaa qeybaha kala duwan ee beerashada khudaarta iminkana bal aan eegno dalag kale oo isaguna ka mid a kuwa aadka loo isticmaalo waa basasha basashu waa il wanaagsan oo laga helo macdanaha kaalshiya birta batashiya vitamin waxaanay leedahay muhiimad door ah oo dhinaca caafimaadka beeraley markaad beerayso basasha waxa ugu wanaagsan ee lagugula talinaya waa inaad xulato abuur wanaagsan waxaa kale oo beerista basasha muhiim u ah barwaaqeeyaha biyaha iyo heerkulka goobta aad ku beerayso si aan wax uga ogaano beerista basasha aan mar kale la hadalno xasan nuur cismaan
basashu way ka duwan tahay dalagyada kale marka loo fiiriyo maxay ahda beerista yaanyada oo kale hadda aan ka hadlayna aad iyo aad ugu dhib badan tahay waxaa muhiim ah marka koowaad horta basashu si toosa beerta looguma beero waxaa qasaba qofka beeraleyda ah inuu meel yaro la yidhaahdo shub ay u yaqaanaan soomaalida nursery meel shuba kusoo diyaariyaan markay soo diyaariyaan kadibna beertii weyneed oo lagu beerayo in la diyaariyo dhowr jeer la falo dhowr jeer la fala marka aan leey waxaa ka wada carada la jalciyo maadaama ay hiniinteedu aada u yaryar tahay lunkeeduna sidoo kale uu aada u yaryar yahay in loo diyaariyo waa sidee cimilada ay ku baxdo iyo biyaha ay u baahan tahay cimilada ay ku baxdo waa cimilo kula kulaaleydaas waxayna ku bixi kartaa temperature ilaa labaatan iyo shan degree centigrade oo kale ku bixi kartaa biyaha ay u baahan tahayna biyaha ay u baahan tahay waa dalaga ugu badan ee biyaha isticmaala khudaarta marka loo fiiriyo waa dalaga ugu daran waa biyo joogto ah ayuu u baahan yahay malarnaba biyola-a ma ahaan kara dalagani oo oo maxay ahda oo basasha ah waxayna u baahan tahay mar walba toddoba maalmood shan maalmood kadib in biilisi ciiday ku xiran tahay laakiin cimilada waxaan ugu muhiimsan abukuro haddaan raaciyo beeraleyda inay ka ilaaliyaan marka uu baalbaha bahalkan la yihahdo baalba waxaa la yihahda buruqda marka uu samaysanayo basasha markay buruqda samaysan inaysan oon yar dareemin yaa inaysan oon yar dareemin waxaa la yidhaha celcelis ahaan yaanid basashu waxay u baahan tahay sideed iyo toban ilaa iyo labaatan waraab ayay u baahan tahay marka laga bilaabo maalinta la tallaalo ilaa iyo marka la goynayo ugu yaraan sideed iyo toban ilaa labaatan meesha waxaad ka fahmi kartaa biyo zaaid inay u baahan tahay waayahay habka loogu diyaariyo ciidda waa sidee waxaa la diyaariyaa horta waxay u baahan tahay dhowr dhowr fal ayay u baahan tahay saadayta mar ayada xataa aan kaga dhawaajiyey waxay u baahan tahay afar ilaa iyo shan jeer in beertii la faro si loo helo caro oo jalajisan oo aad aad u wanaagsan iyo weliba xataa meel dalag lagu beero oo oo maxay ahayde oo aad iyo aad u wanaagsan oo nadiif ah waxay kale u baahan tahay kaga duwan tahay baashan waxay u baahan tahay baa la yidhaahdo doondoon doondoon waxaa la yidhaahdaa farow afka qalaad lagu yidhaahdaa basashu sida yaanyada oo kale ah dhul oo fidsan oo kala xerxiran basin aa la yidhahdaa kaasoo kale uma baahna waxay u baahan tahay soolsool yes in loo sameeyo soolsool in loo sameeyo oo god doon god doon kadibna in lagu beero qaybta doonka ah lagu tallaalo ay u baahan tahay godkina biyahay ka cabto waxaana loo jirsiin karaa labaatan toban labaatan toban marka alle waxaa ka wadaa labaatan aa lasoo dhajasiinaa doomanka ama taayada say u yaqaanaan beeralayda labadaba waa u yaqaanaan tobanna waxaa lasoo dejisiin karaa labadii basal dhexdooda macnaha labada basal dhexdooda lasoo jirsiinaayo xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international haddaba beeraley waxaa lagugula talinayaa markaad basal beerayso inaad ciidda si hagaagsan u diyaariso oo aada nafaqayso waxaa iyana muhiim ah intaad isu jirsiinayso basasha oo haddii aadan inta loogu talagalay isu jirsiin basashu way kaa xumaanaysaa waxaana lagaa rabaa shan iyo toban sentimitir inaad labada line ee basasha ah isu jirsiiso halka labada geedna aada isu jirsiinayso sideed ilaa toban sentimitir dhulka ee hal dhibic saddex sentimitir hoos u qood haddii aad godka aada basasha ku abuurayso dheerayso baridu si hagaagsan u kori mayso aan wax ka ogaano nafaqaday u baahan tahay ee basasha waxaan la hadlaynaa xasan cali diiriye basasha runtii guud ahaan nitrate ayay ugu baahan tahay gaar ahaan tomtrate in loo isticmaalo kor loogu shubo cant ama calcium ammonium nitrate-ka
goorba ugu wanaagsan oo barwaaqayaha basasha lagu daraa xilliga ugu wanaagsan waxay tahay guud ahaan markaa soo koobo inta basasha aysan baalbiga ama buruqda yeelan aada u yeelan ayaa habboon markaan gudaha uu sii galo marka lasoo qaado oo baqaalkii laga soo qaado beertii weyneed la keeno soddon maalmood markii joogto in lagu shubo la isticmaalo ama waxaa kaloo la isticmaali karaa xilliga afartan iyo shan maalmood markii joogto kale labadaas xilli in la isticmaalo laakiin guud ahaan taa hore kugu soo sheegay in waxaa la isticmaali karaa intaysan yeelan muruqda aysan yeelan xilligaasaana fiican in la isticmaalo oo lagu isticma loogu shubo si dalagaani buritaankiisana u fiicnaado muruqdana aada ay weynaato waaya noo sharax waktiga bixitaanka khataraha cudurada iyo cayayaanka ay basashu la kulanto masan tahay waxa ugu badan waxay tahay injirta ama tilbiska cayayaanka la yihahda aada ugu badan iyo tiqsigan tiqsigan yaryarka waad falayga labadaasa ugu badan marka laga hadlayo cayayaanka marka laga hadlayo cuduradani waxaa kamide waxaa loo yaqaano bowder remilly wax la yidhaahdo oo ah soomaali ahaan lagu yidhaahdo dabcasey marka taasi ayaa runtii ugu badan waxaa kaloo jiro iyada laftigeeda oo ku dhaca inay quranto laftigeeda mirta inay qoranto rastiga waxaa kaloo jiro marka laakiin intaasaa ugu badan runtii muxuu ahaay sheeg waxyaabaha basasha saamaynta ku yeesho aada runtii looga cabanayo kaasi waxa uu ahaa xasan cali deeriye oo ka tirsan hay-adda s y b d waxaana dhegaysanaysaan barnaamijkeenii barashada habka wanaagsan ee beerashada oo ay iska kaashadeen soo saaristiisa hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacaddeenna haddaba beeraley ogsoonow inay muhiim tahay markaad khudaartan kasoo hadalnay aada beeranayso inaad joogtayso qashin siibista aad ku samaynayso dalaga kuu beeran si aad u wanaajiso caafimaad qabkiisa barnaamijkeenii maanta oo aan kaga hadlaynay beerashada noocyada ka mid a khudaarta ayaa intaas noogu dhan waxaana barnaamijkan soo saaristiisa iska kaashaday hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacadeenna waxaanan u mahadcelinayaa khubarada kale ah xasan nuur cusmaan iyo xasan cali diiriye oo barnaamijkeenna marti inoogu ahaa waxaana bandhigan idinla socodsiinayey anigoo ah abubakar maxamed sidaas iyo nabadgelyo
Marka biyeyse